waxaan u sameeya marka hore dadkiya ninku haddii lasoo lagu soo duulay oo naftiisa bisha horta ayna ku jira waa rabadaan dadka waa marka wax dhiban wax hilmaya waxa wixii xunu ka xaaraan yihiin wixii ilaahay uu faray ay yeelaan oo bishaa fadligeeda lagu tixgeliyo waxaase daba taalla sharcigu ninka naftaada iyo maalkaada kusoo duulaa waa la waajib lagu saaray in la iska difaaco la difaaco
si wanaagsan
waxaan dadka ugu baaqaynaa haddii layna soo weeraray oo dadkii la lagu soo weeraray waxaan xaq ahayn inay naftooda difaacaan weeye haddii aanay isdifaacin la dulli iyaga u yaallo weeye
si wacan
waxaan dadka ugu baaqaynaa naftooda inay difaacaan dulkooda iyo maalkooda iyo naftoodaba kuwa kalena waxaynu leenahay waray dulmi dulmaa ha ku jabin ee dulmigaa ka jooga dulmi aad yaraysaan ha ku jabin ee ka jooga nin aan naftiis iyo maalkiisa weeraraysaan wuu idiin hurayaa naftiisna idiin hurayaa war ha ku jabin ee ka joogaan leenahay oo yaan dhibaato fircoon geliyo dhibaato shacabka idiin garaacinba
shacabka deegaanada sool sanaag iyo cayn oo in badan ay laascaanood ka maqnayd hadeerto maxaa la gudboon maadaama puntland ay sheegtay inay diyaar u tahay soo celinta gobolka waxaa la gudboon dee number one waxay u yihiin ama ay hiddada u lahaayeen iyo dhaqan inay xubinta ku beegan waajibkooda qaataan sidii horeba u dhici jirtay ad sharafkooda iyo karaamadooda inay ku xisaabtamaan oo qaataan waxaana dhibaatada intaa lagna ay ka qayb galaan haddii aanay sidaa yeelina waa waxuuniyada u yaalla
waa gartay muxuu marka dagaalkani uu ku dambeyn karaa hadda maadaama muddo uu soo noqnoqday somalilandna ay leedahay waxaan ku soconnaa garowa duleedkiisa maxaad isleedahay uu ku dambeyn karaa
wuxuu ku dambeynayaa wuxuu ku dambeynayaa isagaadi wuxuu ku dambeynayaa dee ninaan waxaanu lahayn yaa la kulmi doonaa wuxuuna uu ku hoogo waxaanu ku dambeynayaa nin weliba wixiisuu leeyahay nin weliba wixiisuu leeyahay wax soomaali ka dhexeeya soomaali way wada leedahay mayo wuxuuya dee wax ninkii dulmiga wada is-ilkaabihi doono
yaa markaa mas-uuliyadda dagaalkan qaadi doona oo macnaha ciddii khasaara ka dhalanaya dhimasha dhacaysa hantibaa ku burburaysa yaa ka mas-uula baa la dhihi karaa muuse biixibaa ka mas-uula muuse biixibaa ka mas-uula isagaa bela u hargatuntay wixii ka yimaada aakhiriya adduunkaba isagaa ka mas-uula caalimkuna wuu ogyahay waxa uu ku soconayo dee isagaa mas-uuliyadeeda qaadanaya
gobolka cayn ayaa idigu joogtaa hadda see looga dareemay dagaalkaas waxa looga dareemay sida uu yahay waa la arkayaa waa laga dareemay dee waana laga waxay kaga beegan baana la waajibkooda ay ka qaadan doonaan muxuu yahay waxaa kaga beegani
waxaa kaga beegan wixii horeba ay u soo mareen kuwa ay ku beegan tahay iyada waxaaba loo arka malaa in ay yihiin cudaad inay yihiin waxaa kaga beegan waxaa ninkii karaamo jecel naftiisa jecelba kaga beegan waxa dadka imika dagaalka ku jiraa kaga beegan baa kaga beegan waxaa ku beegan inay naftooda iyo maalkooda dafacaan ceebta iska maydaan waxaa jira siyaasiyiin horey u sheegan jiray inay dhulka xoreynayaan oo iminka hargeysa ku sugan oo somaliland moodo inay la safan yihiin iyaga maxaad odhan lahayd
waxaa ohan lahaa kuwa waxaa ohan lahaa waxba uma dhibna waxaa jira qof aan wax odhaanhiba ku beegnayn oo wax odhaahiba ku beegnayn waayo wax wax la dhaafo oo laga laga gudbaa jira dee waxaa ku beegan kuwa waxaan idhaa haban garan maayo wixii aan odhan lahaaba iyagaa isyido